waxaa xalay lagu dhawaaqay natiijada horudhaca ah ee golaha wakiilada ee gobolka maroodi jeex somalilan oo ah halkii ugu dambeysay ee la shaaciyay natiijada iyo golaha deegaanka magaalada hargeyso haddaba natiijadaasi ayaa si rasmi ah loo xaqiijin doonaa goor dambe warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle guddiga doorashooyinka ee heer gobol ee maroodijeex ayaa ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha wakiilada somalilan ee gobolka maroodijeex oo la wada sugayay iyadoo labadii habeennimo saacadda magaalada hargeysa ee xalay lagu dhawaaqay natiijadaasi guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka maroodijeex yaasiin axmed ayaa ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee saddexda xusbi ee waddani kulmiye iyo ucida ka kala heleen golaha wakiilada labaatanka murashax ee gobolka maroodijeex shan iyo lixda bisha lixaad laba kun iyo koob iyo labaatan inaynu ku dhawaaqno baahinana liiska hordhaca ee mudanayaasha golaha wakiilada u soo baxay ama ku guulaystay asxaabta qaranka doorashadii dhacday koob iyo soddonkii may laba kun iyo koob iyo labaatan haddaba anigoo hore ka geli doona liiska ama mudanayaasha magacyada akhriyi doona waxaynu ku bilaabi doonaa xisbiga u horeeya oo ah ucid xisbigaas wadarta codadka gobolka uga codeeyey waxa weeye afar iyo lixdan kun saddex boqol iyo sagaashan cod waxaana uu ku guulaystay ama u soo baxay shan mudane oo kale ah cabdinaasir yuusuf cismaan qodax maxamed khadar daahir noogi maxamed jaamac ismaaciil koodbuur maxamed cismaan maxamed maxamed xasan siciid maxamuud shantaa mudane haddii aan intaa ku dhaafo xisbiga ku-xiga ee kulmiye wadarta guud ee codadka waxa weeye toban kun boqol kun iyo boqol kun shan boqol iyo toddobiyo toban cod kuwaasoo u suurtageliyay inay ku guulaystaan sideed mudane oo kale ah axmed maxamed maxamuud axmed cabdi muuse cige cabdikariim maxamed maxamed yaxye cabdilaahi aamiin ismaaciil xasan saleymaan dhuxur maxamed xuseen jaamac rambo axmed yuusuf nuur guruuje cabdillaahi sheekh maxamed axmed xisbiga wadani isagana wadarta codadka ama wadarta guuda codadkee haystaa waxa weeye sagaal iyo sagaashan kun saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan cod kuwaasoo gooyey ama u sababay in ay soo baxaan mudanayaashan aynu yeelin doonaa mudanaha koowaad tiradooda oo ah toddoba mudane waxa ay noqonayaan barkhad jaamac xirsi batuun axmed dayib aadan guuleed siciid maxamed ismaaciil diiriye jamaal aadan diiriye ciise injineer axmed cabdi ibraahim cige xuseen ismaaciil jaamac xirsi ibraahim maxamed jaamac toddobadaa xubnood ama toddobadaa mudane ee ku guulaystay sidoo kale waxaa isla saacaddaasi lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka ee degmada hargeysa taasi oo iyaduna ka mid ahayd degmadii ugu dambeysay lana wada sugayey guddoomiyaha degma doorashada hargeysa axmed muuse ayaa isaguna ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee xubnaha ku guulaystay toddoba iyo tobankii kursi ee golaha deegaanka ee hargeysa iyo sida ay saddexda xusbi u kala heleen waxaanu diyaar u nahay halkan aanu ku yeedhino natiijadii golaha deegaanka magaalada hargeysa haddaan ku bilaabo xisbiga ucid guulaystayaasha ugu horeeya oo ninka la yidhahdo xuseen ibraahim askar ismaaciil wuxuu helay afar kun saddex boqol sideed iyo soddon waxaa ku xiga siciid cabdisamed axmed ismaaciil wuxuu xelay afar kun boqol afar iyo sagaashan waxaa ku xiga cabdikariin xasan cabdi garas wuxuu helay saddex kun lix boqol sagaal iyo afartan waxaa ku xiga ninka la yidhaahdo khadar axmed cumar yuusuf wuxuu helay saddex kun boqol saddex iyo lixdan waa soo guulaystayaashii xisbiga ood halkaa wuxuu ka helay markaa afar waxaa ku xigayaa kulmiya ninka ugu horeeya u yahay ninka la yidhaahdo aadan jaamac xadi mileeye wuxuu helay sideed kun sagaal boqol labiiyo sagaashan waxaa ku xigaa siciid jaamac cali toddoba kun lix boqol saddex iyo toddobaad saddex iyo konton waxaa ku xiga cabdiraxmaan maxamuud caydiid waa toddoba kun laba boqol sagaal iyo konton waxaa ku xiga jamaal cismaan cabdullaahi lix kun lix boqol iyo shan axmed yunis aadan waa lix kun laba boqol iyo toddobaatan iyo kow waxaa ku xiga maxamed cabiib cusmaan sikaawi afar kun laba boqol labiyo labaatan haddaan ku bilaabo xisbiga isaguna wadani toddoba qof ayaa ugu sarreeya toddobada ugu sarreysa haddi waxay kala yihiin cabdikariin axmed googe oo helay lix iyo labaatan kun laba boqol sagaal iyo sagaashan ninka ku xiga yaasiin cumar cabdi yaasiin cumar cabdi laaye shan kun afar boqol labiyo toban ismaaciil muuse sheekh shan kun saddex boqol iyo saddex iyo konton faysal cabdiraxmaan xirsi shan kun boqol iyo siddeetan cabdi maxamed faarax afar kun shan boqol koob iyo siddeetan mawliid maxamed giire afar kun saddex boqol afar iyo toddobaatan cabdiraxmaan cabdullaahi maxamed saddex kun sagaal boqol labiyo konton waa toddobadii ugu sarreysay toddobadan wadarta guud ee xisbiga ucid sideed iyo soddon kun saddex boqol labiyo toban xisbiga kulmiya wadarta codadka guud toddobaatan kun lix boqol koob iyo labaatan wadarta codadka guud ee xisbiga wadani sagaal iyo toddobaatan kun laba boqol iyo sagaal iyo afartan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa dhinaca kale musharaxii ugu codka badnaa taariikhda doorashooyinka somalilan ayaa noqday cabdikariim axmed mooge oo ka mid ah xubnaha helay kuraasta golayaasha deegaanka hargeysa wiishiisa kadib ayaa maanta wuxuu sheegay inuu u taagan yahay inuu noqdo duqa cusub ee magaalada hargeysa warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle musharaxii ugu codka badnaa golaha deegaanada ee somalilan iyo golaha wakiilada somalilan doorashadii koob iyo soddonkii may ka dhacday somalilan ayaa noqday mid ka mida musharaxiinta u taagnaa golaha deegaanka ee magaalada hargeysa kaasi oo ah cabdikariin axmed mooge kadib guushiisa ayaa uu kula hadlay magaalada hargeysa warbaahinta isagoo ugu horreyna cabiray sida ay ka dhigan tahay iyo waxa isaga agtiisa ka tahay lix iyo labaatan kun iyo dheeraad uu ku guulaystay kana dhigtay murashaxii ugu codka badnaa ee doorashooyinka somalilan soo maray labaatankii sane u dambeeyey
guushani waa guul xagga rabbi ka xagga rabbi ka timi waa hiil shacab waa hiil hargeysa waa midnimo ummadeed waa shacabkii oo tuuray heryadii qabiyaaladda waa guul la wada leeyahay oo la kala lahayn waa guul la wada leeyahay oo ay wada leeyihiin reer hargeysa oo dhan waa guul la wada leeyahay oo ay wada leeyihiin reer somalilan oo dhan cabdikariin axmed mooge ayaa ku dheeraaday qabyaaladda iyo dimuquraadiyadda somalilan xidhiidhka ka dhexeeya isagoo ku tilmaamay tallaabada ay dadweynaha reer hargeysa ugu codeeyeen kana dhigeen murashaxii ugu codka badnaa inay tahay in dhallinyarada iyo shacabkuba ay ka gudbeen marxaladdii qabyaaladda
waxaad iiga leexateen qabiilooyinkiinnii waxaad iiga leexateen waalidiintiin waxa u codayseen isbeddel waa mahadsantihin waanan idiin ogahay guushani waa dhammaadkii nin kasta oo siyaasi ku ah qabiilka iyo kolba intuu qof aynaan garanaynin dhex yimaado inuu tolaaya yidhaahdo oo uu kursiga iska fuulo waxaa sidoo kale ay soo gebagabaysay guushani in oday dambe uu go-aan ka gaadho musharaxaaga ama qofka ummaddan isu soo sharaxaya shacab yahow waxaad jabiseen gidaar aad u weyn oo ummaddan ka hor taagnaa inay usoo baxaan hogaamiyaal wanaagsan oo nolol samayn kara maanta sida aada u codayseen waxay furaysaa jir cusub oo loo mari doono kuraasta qaranka khadar maxamed cakulle v o a hargeysa